kitaabkii mika mika cutubka koowaad kan waa eraygii rabbiga oo u yimida mika kii reer murasheed waagii eyotam iyo aaxaas iyo xisqiyaah boqoradda ka ahaayeen dalka yahuuda oo uu ku arkay wax ku saabsan samaariya iyo yeruusalaam dadyowga oo dhammow kulligiin maqla dhulka iyo waxaa ku jira oo dhammow bal dhegaysta oo sayidka rabbiga ahu ha idinku marag furo sayidku macbudkiisa quduuska ah ha idinkaga marag furo waayo bal eega rabbigu meeshiisuu ka soo bixi doonaa wuuna soo degan doonaa oo dhulka meelihiisa sarsare mari doonaa oo buuruhu hoostiisay ku dhalaali doonaan dooxooyinkuna way u kala daldallaaci doonaan sidii shabac dab hor yaal iyo sidii biyo ka daadanaya meel sare waxaan oo dhammu waxay u dhaceen xadgudubka reer yacquub iyo dembiyada dadka israa'iil xadgudubka reer yacquub waa maxay soo samaariya ma aha meelaha sare oo dalka yahuudana waa maxay soo yeruusalaam ma aha haddaba sidaa daraaddeed waxaan samaariya ka dhigi doonaa sidii taallo burbur ah oo duurka ku taal iyo sidii meel beer canab laga beerto oo dhagxanteedana waxaan ku dhex daadin doonaa dooxada oo aas-aaskeedana waan soo bannayn doonaa taswiiraheeda hardhan oo dhan waa la wada burburin doonaa oo kirooyinkeeda oo dhanna dab baa lagu gubi doonaa oo sanamyadeeda oo dhanna waan wada baabi'in doonaa waayo iyadu waxay ku soo urursatay dhillo kiradeed oo kulligoodna waxay dib ugu noqon doonaan dhillo kiradeed haddaba taas daraaddeed ayaan u ooyi doonaa oo u bororan doonaa oo anoo cagacad oo qaawan ayaan wareegi doonaa oo waxaan u dhawaaqi doonaa sida dawacooyinku u ciyaan oo kale oo waxaan u qaylin doonaa sida goronyadu u ciido oo kale waayo nabraheedu ma bogsan karaan oo xataa waxay soo gaadheen dalka yahuuda oo waxay soo gaadheen xataa iridda dadkayga taasoo ah yeruusalaam gad ha ku dhex sheegina hana ooyina oo baytulcafraah dhexdeeda boodhka ku galgasha kaaga shaafiir degganow bax adoo qaawan oo ceebaysan kan se anaan degganu sooma bixin baroorta baytaseel waxay idinka qaadan doontaa meesha aad ku tiirsato waayo kan maarood degganu aad buu u sugayaa wanaag maxaa yeelay balaayo baa xagga rabbiga ka soo degtay oo waxay soo gaadhay iridda yeruusalaam kan laakish degganow gaadhiga ku dhuuji faraska dheereeya laakiish waxay dadka siyoon u ahayd bilowgii dembiga maxaa yeelay xadgudubyadii dadka israa'iil ayaa laga dhex helay haddaba sidaas daraaddeed waxaad murasheed gad siin doontaa hadiyado reeraha agsiib waxay boqorradda dalka israa'iil u noqon doonaan wax khiyaano badan kan maaraashaah degganow weli waxaan kuu keeni doonaa kan ku hantiyi doona dalka israa'iil sharaftiisu waxay gaari doontaa xataa tan iyo cabdulaam xiiro oo timahaaga iska jar carruurtaadii aad jeclayd daraaddood oo intaad xiirata sii ballaadhi sida bidaarta gorgorka oo kale waayo iyagu way kaa tegeen oo waxaa loo kaxaystay maxaabiis ahaan